mahmahyadii cutubka labaatan iyo sagaalaad kii inta wax badan la canaanto ka madax adkaada dhaqsa buu u jebi doonaa dawana ma leh markii kuwa xaqa ahu amarka haystaan dadku wuu reereeyaa laakiinse markii kuwa sharka lahu xukunka wataan dadku wuu taahaa kii xigmad jecelu aabbihiisuu ka farxiyaa laakiinse kii dhilooyin raacaa maalkiisuu khasaariyaa boqorku gar buu dalka ku dhisaa laakiinse kii laaluush jecelu wuu dumiyaa ninkii deriskiisa faaniyaa shebeg dabin ah ayuu cagihiisa hor dhigaa ninkii shar ah xadgudubkiisa waxaa ku jira dabin laakiinse kii xaq ahu waa iska heesaa oo rereeyaa kii xaq ahu wuxuu ka war hayaa dacwadda masaakiinta laakiinse kii shar ahu ma yaqaan aqoontaas kuwa wax quursadaa magaalay dab qabadsiiyaan laakiinse kuwa caqliga lahu caray qaboojiyaan haddii nin caqli leh nin nacas ah la doodo nasasho ma jirto hadduu cadhoodo iyo hadduu qoslaba dhiigyacabyadu kii kaamil ah way necab yihiin laakiinse kuwa quman waxay doondoonaan inay naftiisa badbaadshaan nacasku cadhadiisa oo dhan buu soo saaraa laakiinse kii caqli lahu dib buu u ceshadaa wuuna aamusnaadaa haddii taliya been dhegaysto mididinyadiisa oo dhammu waa wada shar miiran miskiinka iyo qaayinku way wada kulmaan oo labadoodaba rabbigu indhahooduu iftiimiyaa boqorkii daacadnimo masaakiinta ugu xukuma carshigiisu wuu dhisnaan doonaa weligiisba usha iyo canaantu caqli bay keenaan laakiinse ilmihii layska daayaa ceeb buu hooyadiis u soo jiidaa markii kuwa sharka lahu bataan xadgudub baa sii kordha laakiinse kuwa xaqa ah ayaa dhiciddooda arki doona wiilkaaga edbi oo isna wuu ku nasin doonaa haa naftaada wuu ka farxin doonaa markii aan muujinu jirin dadku waa haligmaa laakiinse kii sharciga dhowraa waa barakaysan yahay addoon hadal kuma edab yeesho waayo inkastoo uu garanayo ka jawaabi maayo ma aragtay nin hadalkiisa ku degdega kaas waxaa ka rajaroon nacas kii addoonkiisa si wanaagsan u soo koriya tan iyo yaraantiisa ugu dambaysta wiil buu u noqon doonaa ninkii xanaaq badanu muran buu kiciyaa ninkii cadho kululna caadgudub buu badsadaa nin kibirkiisu hoos buu u dejin doonaa laakiinse kii is-hoosaysiiyaa sharaf buu heli doonaa ku alla kii tuug la shirkoobaa naftiisuu nacaa habaarkuu maqlaa laakiinse waxba kama sheego dadka ka cabsashadiisu wax bay dabtaa laakiinse kii rabbiga isku halleeyaa wuu nabadgeli doonaa kuwa badan baa taliyaha raallinimo ka doona laakiinse dadka garsooridiisu waxay ka timaaddaa xagga rabbiga ninkii xaqdaranu waa u karaahiyo kuwa xaqa ah oo kii jidka ku qumanana waa u karaahiyo kii shar ah